madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo oo safar shaqo uu ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa shacabka soo dhoweeyey isagoo la hadlayay wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadaladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeerayay magaalada muqdisho kuwaasi oo dhaawac ku ah buu yidhi jiritaanka midnimada shacabka soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka madaxweyne laftagareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta sidaas darteed in lagu colaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay islahaysiiyaan waa wax aan la aqbali karin ayuu yidhi madaxweynaha safar shaqay ku maqanaay geedkaha kooy ilaahay hay aruuriyi nabada kooy mahadsantiin walasiinku mahadnagay soo dhowayntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasinka mahadnagee eed iyo eed yan mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer koonfur galbeed meel walbo iyo rogaan intaas ku dib runtii ilaahayaa mahadleh geeyka iniskaana sheeni weli runtii foolxumo ahaa oo intii ana maqanaay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed lakajaa'ifaysaday dowladnimadii wallinku dhimaay midnimada soomaaliya caqabad ku haay oo ha ku weeraayi magaalada madaxda soomaaliya muqdisho sidii iyo ahaayeen eed iyo eed yaanka xuma waana wal eh ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamkan federaalka ah oo hata lafadow la hergeliyo hana qaada caqabadka ew dadka reer koonfur galbeed damiirshow taladiyo iyo amnishow iyo arag walaagii oo arag shoo ah yaa sheegeen sida walan dareeraan yaa ku hadle xaqaa in leeyin waana wala in sheegaynaa dowladda iyo dadkii qusayti yaa kula hadleen dadkii bakool ku hadlay ini aragtidii runtaa la kiiciyaabay oo lakii koolxumey oo laka era wadani mayihiidii shahaadada wadaniga dadkoo qaasir biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalade hoobow soomaalinimo jarta wadaniyad jarta dadkun reer koonfur galbeed yaa ka bilaawadaas iyoona ka dhammaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yaa siin laqabna waana siin garaawaana waana siinka garab taagana insha allahu tacaala
dhinaca kale madaxweyne cabdicasiis laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii ka soo jeeday koonfur galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka bakool walin mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaayi oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo laka handadi laka xumaay laka ceebeey eed iyo eedaan mahadsanyiin xildhibaano koonfur galbeed mataliiwu hornan mataleen lan kale xildhibaano soomaaliyeedu soomaalinimada madilaku taboona dad reer koonfur galbeedu weli matalaayanaa shacabka iyo hadaleen iyoona taageeran iyoona mahadsan yihiin taariikhda qoraasa oobaada dheegi jartay tumiyi sidiida s y l unugeeka weli s y l nimahaas labaatan iyo shanta xildhibaan ee reer koonfur galbeed ee hansuruntii koonfur galbeed hansuruntii dadkii shacabkahay taageertii wadaniyadii beentahay tayliska xuuxiyaayi diidii yaa n hambalyeeyana wali elnaa koonfur galbeed garabkiinu mahadsantiin waajibkiinaa gudateen xasaanada isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsiiyo xasaanad qabiil kale siinku qaadi karo mee midnimo iyo soomaalinimo yaaliskala rooga hooba la diidoona wal shaltabeel lan walba nan beelmka dhalana mala beeniisaan intaas kadib wali ha ka gabagabeeyey dadka reer koonfur galbeed dibad iyo gudo weli la faday midnimo isku tashi amnisho inta ladaan mustaqbal shoobka talladan horumar shoobka talladan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culimo iyo caamo iyo siyaasi iyo shacabo wali fadaane guul ilaahay idan sheegay koonfur galbeed iska talladaana amnigaanoo ka talladaana amnigaanoo intalladaana mustaqbalkaanagoo intalladaana maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaansho oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed oo salka ku hayay joogitaanka ciidamada ethoobiya deegaanada koonfur galbeed horraanta bishan seteembar degmooyin ka tirsan gobolka bokool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka gobolka bokool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada ethoobiya inay sii joogaan deegaanadooda oo ay amniga sugaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo